sida aada la socotayba dadaalaha jiray dowladda federaalka etoobiya iyo dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ay u wadeen barnaamijyada nabadda iyo dadka gobolka u dhashay galay ururkan ubo in nabadda lagu baaqo marka cali axmed xuseen iyo suluc cabdi axmed waxay ku yimaadeen dadaal iyo wadahadalla lala galay si amni ayna ku joogaan wax dhibaato ay qabaanna ma jirto waxa weeye waa dad nabad qaatay oo dadkoodii iyo ummaddoodii usoo noqday xaaladooda waa saa weye halkay joogaan
way joogaan waxa weeyaan waxaanan rakeynaynaa haddii lahayd muddo dhow xilliga ugu horeeya munaasibka inaan soo bandhigno saxaafadana ay la hadlaan dadkii iyo ummadii ay u yimaadeen ay la hadlaan aanan tusno soo dhaweynta iyo moralka loo hayo dadka nabadda qaadan haya ee deegaanka kusoo noqon haya diyaar baanan waxa weeye w waana diyaar weeye inay inay hadlaan ay saxaafadda la hadlaan ay u sheegaan mawqifkooda iyo waxay u yimaadeen marka ay dhamaadaan barnaamijyada iyo qorshayaasha wadahadalada ay ku jiraan marka nimankaasi waa niman hadlahaya waa dad nabad qaba dad lasoo afduubay iyo dad qabsay midna maaha ciddale waa la afduubay waa lasoo qasbayna iyadaa indhexeeda ku arki doonta waxa ay yihiin iyo sisamka ay wadaan iyo waxa iyo qorshayaashii iyo hawlaha ay ku jiraan waa gartay halkay joogaan marka hadda haddaan su-aasha mar kale ku weydiiyo hadda waxay joogaan deegaankay joogaan dowladda deegaanka soomaalida ee etoobiya ay joogaan waxa weeye waa waan si amnihay u joogaan waanan waxaan ku leeyahay waan kuu sheegayaaba iyadoo iyadoon qorsoodi lahayn oon la qarinaynin oon waxba laga qarinaynin inay hadlahayaan iyaga laftooda saxaafadda iyo hor iman doonaan mediaha ee caalamka ay hor iman doonaan ayna sheegi doonaan meeshay wax marahayaan iyo waxay wadaan iyo qorshayaashii hawlaha ay ku jiraan etoobiya marka iyagu sida aad sheegtay ma waxay ku galeen baabuur bay ku galeen ma diyaarad bay ku tegeen si waxaa lagu ogaa nairobi marka sidee bay ku galeen etoobiya harun waxaa jiray wadahadallo nimankan iyo udhexeeya dowladda oo muddo socday oo qarsoodi ahaa waa la socotay aniga tegitaankaygii xilligii aan tegay iyo barnaamijkii aan ku tegay barnaamijkan qorsho socdo silsiladu ahaa ciidan baa yimid nimankii saraakiishii ciidankaa yimid oo barnaamijkan oo kale ku yimid oo gudaha ka yimid kuwa dibadda ka yimid baa jira ragganina nairobi bay kasoo qaxeen gaadhi bayna kusoo baxeen dad socdayna ahaayeen oo qorshayaal iyo wadahadallo muddo socday kusoo baxay adigu marka aad tegaysay onlf aad ka tirsanayd sargaal saraad ahayd etoobiya markaad tegaysay anigaa ku waraystay adigoo garoonka kenya jooga oo etoobiya u socda oo dhahaya nabad baan qaatay iyagu haddii ay sida aad sheegayso ay maxaan ku idhaahdaa nabad qaateen oo etoobiya u socdaan maxay ula hadli waayeen saxaafadda ilaa hadda toddobaad baa kasoo wareegtay marka la leeyahay waa la afduubay waxay taasi khosaysaa xidhiidka qofka uu la leeyahay saxaafadda iyo meediaha wa waxa weeye ma ahayn cid iska socota ma ahayn markaan hadlahayay cid afhayeen oo hadlaysay baan ahaayo ninkii wadahadallada aad ka wareysanayseen markii horeba idaacadda b b c da v o edaba barnaamijyada wadahadallada ka hadlayay baan ahaa marka waxay ka waxa weeye qofku iyo siduu meediahu ugu dhow yahay buu xidhiidku ugu sahlan yahay marka waxa weeye tan kale nimankani wadahadallay ku jiraan iyaga laftoodu barnaamij bay wadeen waa ta hadda weli aanaan usoo bandhigin saxaafadda aanaan usoo bandhigin ee weli waxa weeye qarsoodiga waxa weeye barnaamijyadii iyo qorshayaashoodii bay rabeen inay dhamaystirtaan waa ina hadlahayaan markay diyaar noqdaan waxaana rajeynayaa xilli dhow inay diyaar noq noqonayaan aadna ka arki doontaan dola shacbiga dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo guud ahaan waddanka etoobiyaba sida loogu soo dhaweeyo iyo sida ay ay ay meesha ay maqofka ay istaagaan ee nabadda iyagoo ay qaateen marka heshiiska ay ku soo galeen haddiiba aan hadalkaaga raacno heshiiska ay kusoo galeen iyo nabadda ay qaateen bal noo faahfaaha heshiiskaay kusoo galeen iyo nabadda ay qaateen waxa weeye waxay daba socdeen jidkii aan saxaminay aanu ku soconay an ka hadalnay an mediaha idinka sheegaynay oo ah wixii uba ay waday wax sal iyo raadle inuu noqon waayey dadkuna ay nabad u baahan yihiin waxa weeye meel mugdi aan aan lagu socon karin nimankaasi saasay garwaaqsadeen waxa weeye dagaalka ay ku jireen xukuumadda kula jireen iyo mucaaradnimadoodii mid midha dhalaysa inayna ahayn bay ku qanceen taasaa keentay marka in si si shaksi shaksi iyo laba laba iyo saddex saddex ay usoo baxaan sababtaa ma jirto maanta mucaarad ona lef la yihahdo ama uba ahoo etoobiya ay la hadasho ma jirto waa saddex ruux laba ruux afar ruux nin walba iskiiba u imanaya waxa weye waxaana cadaynaysaa inay burbureen sistamkii nidaamkii ay ku jireen iyo xeerarka ay lahaayeenna ay ka gudbeen dad ismaqlahayo ururaan ayna ahayne dad tafaraaruqay oo ninba meeshuu doono u tagahaya inay yihiin nimankaasina saasay kusoo socdeen waa silsilad furatay waa tan anu ku yimid iyagaa ku yimid qolyo kalena waan daba soconnaay oo weli aan war hadallada la wadno barnaamijkaasi halkaas yuu maraya haarun waa gartay mar kale haddii aan ku weydiiyo miyaad ka war haysaa meesha ay joogaan haddii aad ka war hayso magaalada iyo deegaanka ay joogaan ma noo sheegi karta
waxaan waatan ku sheegaya haarun waan soo bandhigaynaa wa wa waan sheegaynaa waan anaa soo bandhigaynaa weli waxaan jeclahay inaan adi afkaaga inaad ku waraysato aan kugu marti qaadno inaad waraysato ood la hadasho waa gartay goormay hadlayaan ood soo bandhigaysaan waxaan rajeyneynaa wiig kadib meelaha dhowr beri afar beri shan beri kadib inay hadlaan ay saxaafadda la hadlaan haddii hadli waayaan oo la arki waayo ka war xaarun ma waxaan ku sheegayno waxa weeye maaha hadii la arki waayo ma aha waxa weeye waxa weye waa wax cad weeye wa waxaa la qabsoodi ana ma aha oo nalifna way og tahay waxa weeyaan cid aan ogeyna ma jirto nimankana wax laga qarin ma jirto way hadlahayaan nimankana way hadlahayaan mawqifkaday cadaynahayaan shacbigii dadkii u yimaadeen bay la hadlahayaan dad maxaabiis iyo dad la qarinayay iyo dad wahada lasoo afdubay midna ma aha waana cadiin weeye kaas way caddahay marka waxaan jeclahay inaad naga sugtaan xilliga iyo waktiga munaasabka ee aan soo bandhigno barnaamijyada iyo qorshayaasha nimankani ay noola yimaadeen iyo meeshay wax marinayaan